Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis xasan maxamed laftikareen ayaa xariga ka jaray laba boqol oo guri oo loo dhisay qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Munaasabadda xarig jarka waxaa madaxweynaha ku weheliyey wasiiro maamulka gobolka Baay kan degmada Baydhabo madax ka socday hay-adaha NRC UN Habitat saraakiisha amniga ee qeybaha kala duwan ee bulshada Baydhabo. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah madaxda hay-adda NRC guddoomiyaha degmada Baydhabo kan gobolka Baay iyo wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Koonfur Galbeed.
kale hartay afartan iyo afar labada boqol oo qoys mashruucan wuxuu kaloo leeyahay qayb kale oo boqol qoys ay uga faa'iidaysatay ee guryahooda loogu dayactiray iyo qaar biyo lagu siiyey waxaan rajaynaynaa mashruucan inuu ahaado mashruuc ka duwan mashaariicdii hore ee laga fulin jiray maxaa la yidhaahdaa south west state maadaama sheltarka la dhisi jiray uusan ahayn sheltar waara maantana dadka ay ku nool yihiin laba qol ay haystaan maxaa la yidhaahdaa dhul iyagu ay leeyihiin waxaan uga mahad celinaynaa degmada sida wanaagsan ee nagala shaqaysay in dadkan ay u hesho dhul ay siiso sabarloo qoys kasta oo meeshaan degan wuxuu haystaa maanta dhul cabirkiisa oo yahay toban lagu dhuftay laba may kalo ma jiraan qayb ka mayb wah naqshadeyn mayb waa magaalada baydhabo oo mayb waadiib sanadkii hore abdaha furti mayb wah mayb wah qayb ka in may kalo qayb ka mayb waa dadka oo magaalaha ka barakaceen oo yo hela mayb wah no asaasiyaadkii nololiyo yo mayb waa helan mayb wah ya qayb ka eta in qofkas ushel mayb waa labaatan ilaa iyo toban mitr square mayb dhulka fadhiyo ushel ku-suurogelka iyo xarajarka iyada aan kama hadsanta dhammaan hay-adda iyo safaaradda sweden walin kuma hadnagaane dadaalka iyo lasurinta guud ahaan koonfur galbeed khaasatan gobolka bay maadaama hay-adda deegaano walbadan kusoo gudi dhammaan haydaha gobolkan wal inka baaqana iyo dadka barakacyaasha garablasay dadaala dadkuna sidii deegaanadoo lanka naga fida insha allahu tacaala dowladda la ku sugay dad barakac iyo qaxooti ka noolada doono ma insha allahu tacaala hay-adda siida oo runtii barnaamijkan ay maalgelisay oo sweden sidoo kale un habitat ay soo marisay un habitatna ay soo marisay maxaa la yidhahdaa hay-adda n r c oo runtii guryo qurux badan ay meesha ay ka dhiseen waxaa keliya hiray waxay tahay in loo dhammaystiro adeegii yaraa oo ay u baahnaayeen haddii ay noqon lahayd ceelashii biyaha haddii ay noqon lahayd waxbarashadii iyo haddii ay noqon lahayd caafimaadkii intaasna waxaaba ku filan insha allah gudoomiyaha degmada oo agteeda jooga ku filan insha allah ilaahay azujala waxaan ka baryaynaa inuu horta noo fududeeyo magaalada qaxootiga waa kusoo batay runtii dadkan waxay u baahan yihiin dibwadejin ugu dambeyn madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo goobta xarig jarka ka hadlay ayaa u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geysatay maha guryahan loogu talagalay dadka barakacyaasha ah runtii maanta waxaa sharaf noo ah inaan goobjoog ka ahaado furitaankii laba boqol oo guri oo loo dhisay dadkii deegaanadii ka soo barakacay ay deganaayeen daruuf iyo dhibaato jirta awgooda ayna ka soo barakiciyeen shabaab iyo abaaro iyo daruufo isku darsamay dartood ay keentay in loo suubiyo dibadejin in loo suubiyo si ay u helaan xal waaro guryo ayaga ay leeyihiin oo aysan qaxooti ku ahayn oo loo sabar loogeeyey in loo sameeyo waxyaalihii higsiga annaga ahaabay ka mid tahay aadaan ugu faraxsannahay ma rabno dadka inay barakac magaca la yidhaaho loogu yeero dadkan deegaankooday imaadeen deegaankoodii bay ka soo tegeen laakiin magacaan barakaca aan rabnaa in laga daayo barakacaan la dheh wixii kaloo ka dambeeyana dadka kale oo ayaga la midka ahna sidaasoo kale loo suubiyaan rajaynaynaa dhismaha guryahan ayaa waxaa iska kaashaday dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay-adaha n r c un habited waxaana loogu talagalay dadka barakacayaasha ah ee ku jira kaamanka ku yaala gudaha magaalada baydhabo